aynu ku horrayn bannaanbaxyo ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo ay sameeyeen dad taageersan in doorasho xilligeedii ku dhacda ay ka qabsoonto dalka soomaaliya intii uu bannaanbaxaasi socday ayaa rasaas ay ka dhacday nawaaxiga isgoyska fagax waxaana wararku ay sheegayaan inay jiraan dad ku dhaawacmay rasaastaasi ay isweedaarsadeen ciidamada amniga iyo ciidamo kale oo hubaysan warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
mudaharaadayaashu waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah dowladda soomaaliya waxayna maanta banaanbax ay ka dhigeen qaybo kamida degmooyinka gobolka banaadir dadka banaanbaxa kasoo qayb gala qaarkood waxay ahaayeen dhalinyaro waxayna dareenka isku soo baxood ay la wadaageen warbaahinta shalay toola dadkii doortay oo u bannaan baxay shacabka muqdisho ahayd maantana annagoo shacabka muqdisho ah ma doonayna farmaajo dalkeennana uma doonayna burbur haddii dalka wixii lagu heshiiyey haddii dastuurka la baalmaro waxaa imaanaya burbur annagana haddaan shacabka banaadirnaana burbur ma doonayno annagoo ah ummadda degan gobolka banaadir waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa haddii aan nahay shacabka gobolka banaadir waxaan maanta fagaaraha u taagannahay gudaha magaalada muqdisho in aan caddeynno shucuubteena ku aadan doorashada wuxuu u soo tafaxitay inuu boobo doorashadii qaranka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka banaadir maanta arrintaas ayay u soo baxeen ayay ka dhiidhinayaan waxay sheegayaan farmaajo inaysan rabin saaki waxaa u soo baxnay inaan shucuurteena muujinno haddaana dhanan soomaaliyeed waddanka dimuqraadiyadiisa ma jirto waa la lunsaday dastuurka waa la laalay farmaajo sida doonoo yeelaa doorashadan waxay qor isku dhiib shalay sheekh shariif asaa waa wareejiyey doorasho qabtay xasan shiiqa u guulaysay xasan shiikh si sharaf leh ayuu doorasho qabtay farmaajo asagoo boorsiis wato garoonka soo dega doorashada kale maanta inuu qirqirgeliyo doorashadii annaga waddankan annagaa dhaliilaa u dhalanay ma rabno dib u dhac ma rabno kor xuquuqdeena annaga lagu tumi maayo madaxweynaan ku leenahay magacaaga madaxweynaan maanta is leenahay beeclaan waa ku aqoonsan intaan madaxa fagnaada lagu dhihin waxaan ka codsanaynaa dalka in doorasho gaarsiiso inta uu socday banaanbaxa looga soo horjeeday dowladda soomaaliyana waxaa dagaalu ka dhacay isgoyska fagax dagaalku wuxuu u dhexeeya ciidamo ka watirsan dowladda soomaaliya dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay v o a in dagaalku ku dhintay mid kamid a ciidamada amniga iyo qof shacaba hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya oo la xiriira si a wax kaga weydiiyo kama uusan jawaabin taleefanada sidoo kalena wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo la xiriira wasiirkeeda ayaan isna ka jawaabin taleefanadeenna xilliga soomaaliya waxay maraysaa marxad kala guura waxaana aada loogu muransan yahay arrinta doorashada gaar ahaana guddi doorashada dowladdu magacowday oo weli maamulada qaarkood aysan soo dhammaystirin cabdulqaadir okey
dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in v o a ay la xiriirtay wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dubbe uusanna ka jawaabin telefoonkiisa marka ugu horreysa ee aynu helno waannu idiin soo gudbin doonaa